kulan ay ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir la qaateen bulshada degmada dherkiinley ayaa waxaa ku saabsanaa sidii ciidamada ammaanka iyo bulshadu ay wada shaqeyn lahaayeen iyadoona kulankan uu ka dhacay goob fagaaro ah oo ku taala degmada dherkiinley afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa bulshada waxaa ugu baaqeeya inay ciidamada booliiska la shaqeeyaan gaar ahaana haweenka uu sheegay inay lafdhabar u yihiin sugidda ammaanka iyo la shaqeynta ciidamada booliiska markay timaado maadaama ay xog buuxda ka ayaan bulshada dhexdeeda oo ay lafdhabar muhiima u yihiin sida uu sheegay fariinta ugu muhiimsan waxay tahay bulshada gobolka banaadir inay kaalin mugle ka qaadato sugidda amniga magaalada waa muhiimadeenna waa intaas gaar ahaan haweenkaan ka rabnaa haweenkow idinkaana dhalay idinkaa noo dhaxay idinkaa na koriya idinkaana soo dira kayna xun xaafadda markuu ka soo baxay waxaa odhan kartaan joog haddaa kan xun kan wanaagsan waxaa odhan kartaan soco wanaaggaaga ku soco haweenkow waxaa idinka rabnaa in ammaanka aad gacan bira ku qabataanoo nala shaqaysaanoo xaafadaha wacyigelin toban tiris tabeelle ka bilowdaanoo ilaa fariinta ay gaarto waax haweenku waa xoog aanu qofka maangaabta a garanaynin haween la'aan ilaahow hana dhigin haween la'aan ilaahow hana dhigin marka waxaan jeclahay haweenka dherkeenley waa ii tilmaaman tihiin degmooyinka kale waa ka tilmaaman tihiin waxaan rabaa inaad la soo xidhiirtaan haddaa aragto wax amni liddi ku ah amniga liddi ku ah amnigaaga liddi ku ah amniga qaranka liddi ku ah magaalada liddi ku ah waxaa soo wici kartaa nambarada gaagaaban ee laamaha amniga ay u horeeyaan oo qaybta guud ah gurmad degdeg ah ka heli karto saldhigga ku dhowna lagugu soo diri karo sidoo kale waxaa soo wici kartaa sideed sideed sideed saddex sideedaad dadkii hore beesaaniyiintu waa yaqaanaan ooto otodaa u malaynaa oto oto marka dhammaan laamaha amniga waxay diyaar u yihiin inay bulshada soomaaliyeed u gurmadaan wadashaqeyn buuxda oo dhex marta haweenka soomaaliyeed iyo ciidamada booliiska ayaa loo arkayaa inay door muhiima oo firfircoon ka qaadan karto sugidda ammaanka